wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland ayaa hay-adda gees kala wareegtay laba gaari oo bas ah oo loogu talagalay in lagu horumariyo adeegyada waxbarashada jubbaland madasha lagu wareejinaya basaska waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada jubbaland iyo xubno ka tirsan maamulka degmada kismaayo maareeyaha degada magaalada kismaayo axmed xaaji aadan ayaa ka warbixiyey basaskan taariikhdu markay ahayd afartii bishii labaad waxaa alfa lojistig ay keentay laba gaari oo basas ah oo ay leedahay wasaaradda waxbarashada iyo hidaada tacliinta sare oo ay keentay alfa logistig oo uu wakiil ka yahay maxamed waxaana dalbay hay-adda j i z taasoo keentay marka meeshan waxaa ka dhacaysa xaflad oo ah kala wareejin ay u wareejin doono maxamed oo alfa logistic matal ku wareejinayo j i z j i z oo ku wareejinayso wasaaradda iyo annaga oo goobjoog ah oo dekeddii oo ah meeshii goobtii wax la keenay ee la dhigay oo aan markhaati ka nahay in hawshaasi lagu kala wareegay wasaaraddiina ay gaartay hawshaadii kambanigana hawshiisa oo gutay j i zna hawsheeda ay gudatay wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seeraar maax ayaa sheegay in gaadiidkan ay wax weyn ka tari doonaan adeegyada waxbarashada isagoo u mahad celiyay hay-adda gees waxaan guddoonnay labadan bas oo gadaashayga taagan oo runtii wasaaradda waxbarashada ka howlgeli doona keentayna hay-adda ladhaha j i z waxaa marka meeshan kusii xifdinayay oo hayey maamulkii dekedda kismaayo oo ugu horreeya maareeyaha ayagaanu kala wareegnay maanta runtii waana mahadsan yihiin insha allah biidni illahi alkariim intaasaan maanta isugu nimid waxaan soo dhoweynaynaa runtii cid kasta oo wax tarta waxbarashada ama bahda waxbarashada oo runtii muhiim u ah ummadda soomaaliyeed lafdhabarra u ah waxay baahi badanoo loo qabay ayay dabooli doonaan insha allahu labadan bas iyo wixii lamidaba